oo ciidamada qaybahooda kala duwan ay qeyb ka wada yihiin si gaar ah maanta howlgalada waxay la socdaan dhinaca iyo degmada awdheegle iyo deegaanada hoos yimaada gaar ahaan deegaanka tuurituuru deegaanka shaangare iyo nawaaxigaas oo dhan meel walba oo kohaha nabadiidka ay kusoo abaabulayeen shirqoolada dadka iyo deegaanka lagu dhibaataynaya ee ciidanka ayaa maanta ku jira oo howlgalo ballaaran ayaa ka socda gobolka waa tahay warar qaar oo gobolka naga soo gaaraya guddoomiye maadaama adiguna guddoomiye gobolka aad tahay waxay sheegayaan in gacan ku haynta degma deegaanka tooratoorow oo awdheegla hoos timaada ciidamadu ay si buuxda ay gacanta ugu hayaan bal arrinkaasi maxaad nagala wadaagi kartaa
sidaan kuu sheegay howlgalo guud ahaan ayaa jira ciidanka tooratoorow howlgal ballaaran ay ka wadaan sidaas lamida deegaano fara badan oo kale ayaa jiro oo ciidamada ay hadda si sida tuulooyinka shaangare oo aad ka horeysaan howlgalo horena ciidanka inay ku gaareen go-aan nabadiidka oo saldhigyo halkaa kulahaan oo la burburiyey ciidamada ayaa hadda howlgalo ka wada nawaaxyadaas oo idil tuulooyinka kale ee mubaarag ilaa iyo dhulkaan oo idil go-aan nabadiidka ee shirqoolada shacabka iyo dowladda soomaaliyeed iyo maamulkooda ay ku dhibaateeyaan ay kusoo maleegaan oo dhan maanta waxaan xaqiijinaya inay ciidanka howlgal ballaaran ay ka wadaan waa tahay guddoomiye waxaan kaloo rabnaa inaad nala wadaagto argagixisadu shalay waxay soo qaadeen weerar gabaada ama dhuumaaleysi ah oo ay rabeen in taliska ciidanka awdheegle inay ku waxyeelayaan bal weerarkaasi sida uu u dhacay wararkii ugu dambeeyey warbaahinta qaranka ay baahinayseen arrinkaasi aad buu dhegaystayaashu si gaara ay ula socdeen bal maadaama aad tahay maamulkii gobolka arrintaasi maxaad nooga xaqiijin kartaa sida weerarkaasi uu u dhacay iyo khasaaraha ama jabka la gaarsiiyey argagixisada
walaala horta aada iyo aadaad umahadsan tahay howlgalkan howlgaladii hore aad buu uga duwan yahay shacabka soomaaliyeed iyo shacabka gobolka ku noolba waan u xaqiijinaynaa waxyaabaha ugu horeeya howlgalkan uu kaga duwan yahay howlgaladii hore waxaan dhihi karnaa howlgalkan waa howlgal shacab shacabka ayaa qeyb ka ah ciidamada ayaa hormuud ka ah maamulka ayaa qeyb ka ah kooxaha nabadiidka ah haddii ay ahaan lahayd inay dadku ku dhex dhuuntaan hadda fursadeeda uma banaana oo shacabkii ayaa howlgalka qeyb lixaad leh ka qaadanaya haddii ay ahaan lahayd maamulka iyo ciidankana way isku xiran yihiin oo way midaysan yihiin oo howlgalka hal meel ayay uga soo wada jeedaan shalay isku daygii kooxaha nabadiidka ay sameeyeen runtii oo ay rabeen inay taliska ciidanka ooga dalka soomaaliyeed iyo maamulkooda iyo shacabka degmada awdeeglaba ay qalqal geliyaan uma aysan suurtagelin waxaana sababay runtii xogta baabuurta qaraxyada ay u adeegsan doonaan iyo meelaha ay rabaan inay la qortilmaameedsadaan ayaa runtii shacabka nawaaxiga degan ee beeraleyda u badan ay noo nala soo wadaageen iyo dad fara badan oo kale oo runtii ehel dowladeed ah oo dowladnimada jecel soomaalinimada jecel ee raba in dalkooda ay ka xuugaan runtii nimankan arxanlaawayaasha ah oo laawayaasha ah ee runtii aada u duulaystay noloshooda iyo iyo iyo magacoodaba rakaadiyey labada baabuur oo ugu horeyso qaraxyada ahaa midkii hore isagooba soo gaarin hor tilmaameedkiisa ayaa la qarxiyey kan labaad ayaa iskuday kala sameeyey oo isagana aag kale ka yimid sidaasa lamida ayaa loo qarxiyey kadibna dagaal kale oo toos ah ayaa meesha ka bilowday halkaas hadda waxaa yaala hubkii shabaabku halkaa looga furtay ciidanka ayaa haysta waawaxyo fara badan iyo dhimasho fara badanna runtii meesha way kala tageen marka howlgalkaas wuxuu ahaa howlgal guud ah mar walbana iskudayada noocan oo kale shabaab awal horeba way samayn jireen sabiiday ka sameeyeen way guuldaraysteen meesha la yidhaha beriray ka sameeyeen way guuldaraysteen sabiiday ka sameeyeen way guuldaraysteen awdheeblay hadda ka sameeyeen way guuldaraysteen guuldarooyinka shabaab siday u bilowdeen war haddii lahayd
waa tahay guddoomiye tirada hadda argagixisada ama dhimashoa ama dhaawaca ilaa iyo hadda maamulka inta uu hayo haddaad nala wadaagto dhaawac anaga xogtana soo gaartay oo dadka shacabka ah runtii oon aada ku jecelnahay aadkana runtii dowladnimada iyo soomaalinimada ay ku weyntahay ay noo soo soo gudbiyeen waxay tahay ilaa iyo kontumeeye ciida oo dhaawac ah oo maleeshiyaadkaas ah in la arkay dhimashadana inay kor u dhaafayso ilaa iyo shan iyo labaatan maadaama dagaalku uu ka dhacay meel magaalada banaankeeda madaxeeda ah waana runtii gudaha magaalada eeno dibaacyada kore ay ahaayeen welina waxaan sii xaqiijinaynaa dhibaatada intaas inay ka badan tahay aan aaminsannahay waan sii xaqiijinaynaa haddii aan leedo waa tahay hadda marka deegaanadii shalay ay wax ka dhaceen xaaladooda waa sidee maxaase nooga sheegi kartaa dadkii iyagu halkaa degnaa haddii ay jiraan wax khasaaro oo dagaalada ka soo gaara
walaalaha dagaalkan sidaan kuu sheegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed bilooyinkii hadda ugu dambeeyey waxay shabaab ka xoreeyeen deegaano muhiim u ahaa oo ay qaraxyada iyo dhibaatooyinka dadkii dadka dalka soomaaliyeed loogu soo maleegayay waxayna runtii muujiyeen diiranaan geesinimo wadaniyo leh ayagii maamulkooda isku xiran annaga waxaan u ballanqaadaynaa shacabka ku nool gobolkaas si guud ahaana iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtaba in shabaab iyo shacabka gobolka shabeellaha hoose aan kala qaadi doonno intay doonto ha nagu qaadato ciidankana ay diyaar u yihiin maamulkooda uu diyaar u yahay dowlad goboleedkooda uu diyaar u yahay runtii madaxweynaha ee dowlad goboleedka hor galbeedna oo arrintaas oo guud nooga yahay shacabkana runtii kaalinta ay ka qaadanayaan howlgalkan waa uga madalinaynaa wax hadda dhibaataha kama jiro deegaanka degmada awdheegle deegaanada kale ku xeeran ilaa iyo toorotoro iyo meelihii kale ee kooxaha nabadjiidka ee shaqoolada ay kusoo maleegi jireenna hadda ciidanka ayaaba gacanta ku hayo howlgalaankaso
waa tahay fariintaada ugu dambaysa adigoo mar walba la hadlaa bulshada reer shabeellaha hoose ama shacabka reer shabeellaha hoose mar kale baaqa ku aadan howlgalladan argagixisada iyo sida aad garabka iyo hiilada aad uga baahan tihiin bulshada iyo dhagartan argagixisadu oo iyadu hadda weji un yeelanaysa sidii ay uga feejignaan lahaayeen intaba
sida rasmiga ah marka ugu horeysa waxaan rabaa horta inaan u sheego shacabka gobolka ku nool guud ahaan meelaha hadda ay kooxaha nabadiidka ay ay ku hareen meelihii hadda laga saaray shacabka ku noolba inaan u sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee maamulkooda waxay u yimaadeen waa shacabka inay ka dulqaadaan dhibaatada runtii waxayna diyaar u yihiin in habeenii maalin ay naftooda ku bixiyaan waqtigooda ku bixiyaan sidii shacabkaas ay u xuroobi lahaayeen ay u noqon lahaayeen shacab xur ah oo xalaal ah dalkooda iyo dadkoodii diintoodana ilaashada oo dowladnimadana ka hoos nool waxaan rabaa in marka shacabka ay soo dhaweeyaan ciidamadii maamulka inay soo dhaweeyaan inay garab siiyaan inay habeeni maalin ay la shaqeeyaan si adowgaanu dul saaran runtii dhiiga dadkeena iyo iyo iyo dalkiinaba runtii burburka u horseeda ay mar walbana u taagan sidaana isaga dulqaadi lahayn waxaan kaloo rabaa inay dadka gobolka ku nool ay fahmaan marka ugu horeysa shabaabka waxay dantooda tahay inay harsuuqaan shacabka ay mooyaane dowladda ma inta ay dowladda ka dilaan iyo inta shacabka ay ka dilaan waxaa laba kun oo jeer badan inta ay shacabka ka dilaan annaga waxaan diyaar u nahay shacabkeena inaan badbaadino waxaan diyaar u nahay dalkeena iyo deegaankeena inaan badbaadino waxaan diyaar u nahay inaan difaacno shacabkeenii qalankeennii iyo diinteennii si kooxaha khawaariijta ah aan diinta aan aqoon oo dalkii soomaaliyeed burbur u horseedaya shacabkiisa duleynaya aan naga dulqaadna haddii aan la idmo shacabkaana laga rabaa mar walbaba waa u maadalinayna kaalintii hadda ay qaateen sidaas talamida inay joogteeyaan waan ka codsanayna haddii aan la idmo